taasiyaan seekhusaaraha mahadiska leh ciidamada soo banaanaya furamaha runtii waa dhibaato soo kordhay qaranimada iyo ummadda soomaaliyeedna dhib ku ah laakiin askari afar bilood raashinla oo mushaara oo shidaalla oo waxa aan la arag difaac ma hasi karo askarigana britain dabeeriyaa leeraa xaqaa lagu leeyahay xaqaa xaqa u leeyahay marka xaqiisa uu helo ayaa xaqa lagu leeyahay lagala xisaabta marka waxaan u arkaa anigu inay tahay runta arrin aada u dhib badan in laga hortagana u baahan
maxaa ka dhalan kara marka meelihii ay ciidanka xoogga iyo waqtiga iyo qarashka ku baxay ee ay al-shabaab kala wareegeen inay mar kale dib uga soo baxaan oo al-shabaab ay qabsadaan
waxaa ka dhalan kara in al-shabaab la wareegaan ay qabsadaan oo dadkii joogay oo dowladda taageersanaa laayoo lagu dhibaateeyo ama kadibna loo noqon waayo ama dhiig kaloo badan ku daata ayaa ka imaan
way maxay kula muuqataa marka sababta in ciidanka inay sidaas sameeyaan iyagu mushaaraadka ka cawdaan laakiin mushaaraadkooda ay waayaan maxaa sabab u ah
warbanaanka taagan hadta waxa waaye kalsaaruhu unuga mushaara oo dhibaatan oo daahan oo difaaca ku jira ayaa ra-iisul wasaaraha iyo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigaayir ciidanku mushaarkooday qaataan wax kaba maqanna ma jiraan sidaa markii la yidhi dadkii guryahooda ay deganaayeen way ka saareen guryihiina waxay dheheen suugaad tihiin mushaarkiinana waad qaadateen mushaarkiina waad qaadateen guryaha naga baxa waa la bixiyey dadkii waa laga baxsay ilmii waa lasoo daajay runtiina arrintaasu ay ka qayb qaadatay ugtii jiray ay qaybsanaysa
waxaa socday hadda qorshe oo ciidanka amisom ay dalka uga baxayaan oo ciidanka xoogga dalka loogu wareejinayo waxa socda iyo qorshahaas see isku saameyn karaan
hadda hadda amisom ayagu dalka iskama leh dalka soomaaliyaa leh in ciidan soomaaliyeed loo dhisana loo baahan yahay oo hana kara wadanka marka uma uma arko hadda in aan maaragtay ay tahay in loo la yiraahdo amisom aa iska joogto waxaan u arkaa inaan ciidankeena dhisano waana aan nala wareegno dalkeena una diyaar garowno midaas kuna dhaqaa walaan waxaan ku talinaya askariga iyadoo axuudiisii la siinaa aa la tirakoobi karaa oo la saxi karaa wixii qalban laga agaasi karaa in askarta xaqiidadoodii la siiyo goobihiina dib dib loogu celiyo maaragtay qoraalkoodana la dhiso waxa ay tirsanayaanna laga xalliyo askarigu inta uusan gadoodin wax walba laga aa la samayn karaa laakiin marka uu gadoodo askartu way u badan tahay marka gadoodkaas markay gadoodaan way u baahanaysaa in wax badan iyo wakti badan iyo la geliyo oo maaragtay ducelintoodii iyo marka qaar badan hadda weli goobihii ku sugan kuwa ku sugan in goobahooda lagu celiyo kuwa soo ka soo baxayna waxa xuquuq ay leeyihiin in loo dadejiyo isaga lagu celiyo goobtoodii aan qabaano